bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii afar iyo afartanaad ee kitaabkii alraxiiq اlmakhtuum wantaqaluu wantaqaluu kufaaru quraysh ama kufaaru maka maka mushrikiinteedii waxay haddana u guureen bacda daalika markaas kadib ilaa shubhatin ukhraa haddana shubho kale shubhada waan sheegno waxaan idhi waa boodh la kiciyo oo shaki lagu abuurayo si dacwadii saxda ahayd iyadoo saafi aan loo arkin si aragtidii ay u kharibanto waan dacwadii loo arkin xaq iyo baatil la isku daray xalaal iyo xaraan la isku daray laba shay anho la isku daray yaa yaa shubha la yidhaahdaa shubhadana saasay u kiciyeen wantaqaluu waxay u guureen bacda daalika markaa kadib ilaan mid walba waa loo jawaabay oo waxay ku hadlaan bay garan waayeene ilaa shubhatin ukhraa arrin kaloo ay shaki ku abuuraan oo kale qaaluu waxay yidhaahdeen inna rusula muluki muluki dunya bal wax kale iska daaya adduunyada aan joogno boqoradeeda iska dhaaf boqorkii boqoradaasi kuwa ay soo dirsadaan yamshuuna way socdaan fii mowkibin gaadiid badan dhexdii ayay ku socdaan gaadiid iyo dad ayay dhex socdaan in ruux keligii nin uu soo dirsaday rasuul uu soo dirsaday boqor adduunyadan la joogo oo keligii socda arki maysida wuxuu socdaa gaadiid iyo dad ayuu dhex socdaa mowkibka kaasaa la yidhaha mowkibka wuxuu ka kooban yahay ruux madaxa waxa gelbinaya ee hareeraha ka socda ee horay ka socda ee dhinacyada ka socda oo maanta haddii la joogana baabuur iyo dhugdhugley iyo adduun awaagii horena fardo iyo waxaas kaasaa mowkib la yidhaah qaalu waxay dhahdeen inna rusula muluuki dunya iska dhaaf ilaahay ninuu soo dirsadee boqorada adduunka dadka ay soo dirsadaan rusushooda yamshuuna way socdaan fii mowkibin waxay dhex socdaan gaadiid iyo dad yaa dhinacyada ka socda kuwaasoo min alkhadam kuwii u adeegayay ah intaasoo ruuxa u shaqaysa kii cuntada u karinayay kii dharka u maydhayay kii waxaa samaynayay iyo walxashmi iyo kuwii u cadhoonayay xashmiga waxaa la yidhaahdaa luqada carabiga man yaqdabu lirajul qof inta u cadhoota haddii isaga la xumeeyo intii difaaci lahayd oo qaraabadiisi addoon hadduu lahaa askar hadduu leeyahay waxalla waxaasoo idil saaxiibadii intaasoo dhan baa xashmi la ysku yidhaahdaa khadamna waa adeegayaasha marka waxaa la soconaya ninkii rasuul kasta oo uu nin boqorii soo dirsaday shaqaalihii isaga u adeegayay waardiyihiisii ehelkiisii intaasaa la wada soconaya xashmi intaasaa la yidhaah iyo walxashmi intii maaragtay waardiyeynaysay ee u xanaaqaysay waardiyahaba iska dhe markan laakiin kelimadda xashmiga la yidhaahdo waa sidaas waa man yaqdibu lah inta u cadhoota ninkaas haddii la xumeeyo inta qoryaha soo qaadata ee ama waardihiisa ah waardiyaashiisa ama saaxiibadii ama tolki yaa xashmi la yidhaah wayatamatacuuna rususha ama dadka ay soo dirsadeen ama ergada ay soo dirsadeen dadka boqorada adduunku yatamatacuuna waxay ku raaxaystaan oo meel walba maaragtay ka taalla bil ubbahati alcadama waxweyn waxweyn baabuur waaweyn bay wataan fardo waaweyn bay wataan xoolo badan bay leeyihiin wax kasta cadamadu waa taas al ubbaha iyo waljalaali iyo weynaan wayuwafaru lahum waxaa loo diyaariyaa oo diyaar u ah iyagu ma raadsadeen yuwafaru lahum iyaga waxaa loo diyaariyaa kullu asaaliibi alxayaati noloshu waxay u baahan tahay oo dhanna waa u diyaar noloshu waxay u baahan tahay oo dhanna waa u diyaar marka haddii boqorada adduunka dadkay soo dirsadaani ay sidaas yihiin famaa baalu muxamadin muxamed muxuu yahay shanigiisu muxuu yahay warkiisa warkan uu sheegayaa muxuu yahay isma qabanayse yadfacu fi laswaaqi suuqyadii ayuu lugaynayaa uu socdaa keligii liluqmati alcayshi wixii dhuunta la marin lahaa oo isaga iyo reerkiisa waxay cuni lahaayeen ayuu suuqa ka shaqaysanaya wa huwa isaga oo yadacii sheeganaya annahu rasuulullaahi inuu rasuulka ilaahay yahay marka dadka waxaasay u sheegayaan dadka markii waxa loo sheego runbayba u qaadanayaan dadweynaha runbay u qaadanayaan dadkaan aqoonta badan lahayn war waxay dhaheen haddii bal u fiirso boqorada adduunka ninka ay soo dirsadaan miyaa shaqaysta wax alle wuxuu u baahan yahay waa la siiya markuu meel marayo hareeraha laga socdaa gaadiid baa lala socdaa dadkii shaqaalihiisii baa la socda waxaa la socda waardiyaashiisii waxaa la socda tolki waxaa la socda dadkiisii wax alle wuxuu u baahan yahay oo dhanna diyaar bay u tahay marka ninkan oo dhahaya ilaahaybaa ay soo diray oo haddana keligii lugaynaya oo suuqii lugaynaya oo raadsanaya wixii uu dhadhamin lahaa wixii dhuunta la marin lahaa isaga iyo caruurtiisii iyo ehelkiisii miyay iskeenaysaa marka ruuxii dee aan caqli lahayn aan cilmi lahayn iyo dadweynaha waxaas waa shubha ku filan ma aleleh maya unbay dhahayaan allah subxaana wa tacaala isagoo arrintaas ka hadlaya wuxuu yidhi wa qaaluu waxay yidhaahdeen lowlaa unsila ilayhi malag maxaa malag loogu soo dejin waaye la socda oo fa yakuun uu ahaado malagu macahu isaga maxamed la jirankiisa nadiiran midiga malag ay wada socdaan maxaa loo soo raacin waayey ow yulqaa ilayhi kanzun hanti badan kanziga waxaa la yidhaahdaa waxa oo aan go-aynin kanzi maxaa loo siin waayay dheheen aw takuuna lahu jannatun beer weyn oo wax waliba ay ka baxaan beerta ay wax waliba ka baxaan baa la yidhaha zarac iyo geed midhood iyo waxalba ay ka baxaan janno maxaa loo siin waayey taasoo ya-kulu minha iyada unuu ka cuno maxaa ninkan shaqaysanaya ee miskiinkan waxba haysanin wa qaala adaalimuuna waxay dhaheen daalimiintii in tattabicuuna ilaa rajulan masxuuran nin isaguba la sixiray yaad la socotaan mar waxay leeyihiin isagaa saaxira mar waxay leeyihin waa la sixiray oo uu waalan yahay waradda ilaahay wuxuu ka jawaabay subxaana wa tacaala calaa shubhatihim shubhadoodaas iyada ahaadihii oo tana wuxuu uga jawaabay bianna muxamadan in muxamed rasuulun horta uu rasuul yahay yacni micnaheeduna wuxuu yahay rasuul weeye anna muhimatahu hawshiisu huwa hawshaasi iblaaqu risaalati illaahi fariinta ilaahay gaadhsiinteeda weeye ilaa kulli sagiirin mid yar oo dhan la gaadhsiiyo wa kabiirin mid weyn la gaadhsiiyo wa daciifin mid tabar yar oo miskiina la gaadhsiiyo wa qawiyin mid xoog badan la gaadhsiiyo wa shariifin mid madaxa la gaadhsiiyo oo sharaf leh wa wadiicin mid kuwa la liida ah la gaadhsiiyo wa xurin mid madax bannaanoo xora la gaadhsiiyo iyo wa cabdin addoon intaba in la gaadhsiiyo weeye muhimadiisu ama hawshiisu falow labitha haddii uu ku dhex nagaan lahaa uu dhex joogi lahaa oo keliyata fil ubbahati meeshii weyneyd madaxtooyadii ama meeshii boqoradu ay fadhiisan jireen oo kale ubbahadu waa meeshaas waxyaabo laga wada haybaysto oo wada qurux badan oo waaweyn ay ku sugan tahay waa madaxtooyada oo kale iyo iyo waljalaali weyn weynanka iyo walkhadami meeshii adeegayaashu ay ka buuxeen walxashmi meeshii waardiyaha iyo dadka kale ay ka buuxeen iyo walxarasi waardiyaashii iyo walmuwaakibiina iyo kuwa la socda mithla rusuli lmuluuki sida boqorada adduunka kuway soo dirsada soo dirsadaan oo kale lam yakun ma uusan ahaan lahayn yasilu kii uu gaadhi lahaa ilayhi rasuulka ducafaau nnaasi dadka kuwooda daciifka ah wa sikaaruhum kuwooda yaryarka himaysan sooba gaadhi lahayn maxaa jira iridba lagama furayo xataa yastafiiduu si ay uga faa'iidaystaan bihi rasuulka iyo risaalada si ay uga faa'iidaystaanba maba ayna soo gaadhi lahayn wahum kuwa sidaasoo ducafada ihna jumhuurulbashari dadka badankiisa weeye haddaad hadda damacdo inaad wadanka aad joogto qofka madaxda inaad aragto maba arki karaysa haddaadan ahayn dad gaar aadan ahayn wa idan haddaba hadday sidaas tahay wa idan hadday saasi dhici lahayd hadday saas dhici lahayd yacni micnihii faatad waxaa lagu waayi lahaa oo halkaa ku tegi lahayd faatad waxaa tegi lahayd oo la waayi lahaa maslaxatu risaalati risaalada maslaxadii laga lahaa ujeeddadii laga lahaa risaalada fariintan alle ujeeddadii laga lahaa oo ahayd in ruux walba la gaadhsiiyo halkaas ayay ku lumi lahayd maxaa jira haddee cid u iman kartanaba isna dadkii ma aadayo dadkii risaalada la gaadhsiin lahaa isaga uma iman karaan isagiina ma aadayo meeshaas ayuu ku xidhan yahay madaxtooyada wadda hadduu marina dhinac walbaa laga socdaayo wuba ordi marka goormuu dadkii wax gaadhsiinayaaba walam tacud uma aysan hadheen walam tacud uma aysan hadheen lihaa risaaladii faa'idatun wax faa'iido aho tudkaru la sheegi karo uma aysan hadheen marka taana halkaas ayaa looga jawaabay amaa inkaaruhum dafiridda ay dafireen iyo yaabka ay la yaabeen iyo inkaaridda ay inkaarayeen albactha marka la dhinto bacda almowti marka la dhinto kadib in lasoo baxayo inkiridda ay inkireen amaa inkaaruhum dafiridda ay dafireen iyo inkiridda ay inkireen iyo diidmada ay diideen iyo beeninta ay beeniyeen albactha in laysa soo bixin doono oo laysa soo noolayn doono bacda almowti dhimashada kadib falam yakun ma uusan ahayn cindahum agtooda fii daalika arrintaas ila tacajuba inay wax yaaban iska dhigaan wey tacajub wax yaaban inay iska dhigaan iyo wal istiqraaba inay qariibsadaan oo yidhahaan arrintaasi waa arrin lala yaabo oon dhici karayn wal istibcaadi inay tahay inay fogaystaan oo yidhahaan arrin fog weeye alcaqli maahane wax kaloo ay sheegaan way waayeen arrintaasi arrin lala yaabo arrintaasi arrin aan dhici karayn arrintaasi arrin aan suurtagal ahayn saa inay yidhaahdaan maahane wax kaloo hayeen male falam yakun muusan ahayn cindahum agtooda fii daalika dafiridda iyo diidmada iyo inkiridda ay inkirayaan bacdiga soo bixinta iyo sonoolaynta dhimashada kadib ila tacajubu inay iska dhigaan wax lala yaabo arrin lala yaabo wal istiqraaba iyo arrin lala yaabo waa isku mid uun tacajubka iyo istiqraabku wal istibcaadi iyo arrin la fogeeyo la fogeysto oo laga soo qaado arrin aan marnaba dhici karaynin marnaba aan dhici karayn caqliga xaggiisa haddii laga fiira alcaqli fa kaanuu waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahda aidaa mitnaa warma haddaanu dhimanno amaan geeriyoono oo wa kunnaa aanu ahaano turaaban caro aan carada ku darmanno ilaan qofka noolaha bani aadamka keliya tamaana noolaha markiisii hore ciid baa laga abuuray marka dambena siduu ciidda ugu jiro ugu jiro ugu jiro ugu jiro kulli ciiddiisi inbuu ku laabanayaa wa kunnaa turaaban aanu noqonno ciid iyo wa cidaaman lafo lafaha naftooda marka dambe ciid bay noqdaan a innaa la mabcuuhuuna ma waxaan nahay kuwa haddana lasoo bixinayo oo lasoo noolaynayo istifhaamu inkaar baa lidhaah way isweydiinayaan laakiin waxay leeyihiin ma dhacaysa arrintaasi awa aabbaa'una al awaluun ma aabbayaashaydii hore ayaa lasoo bixinayaa saasay yidhaheen wa kaanuu waxay ahaan yaquuluuna kuwa yidhaahdaa daalika isa soo bixintaa uu sheegaya moxamed rajcun soo noqosho weeye baciidan oo fog arrin aan dhici karayni weeye wa kaanuu waxay yaquuluuna kuwa yidhaahda calaa sabiili listiqraabi qaab ee la yaab ah ama isyaabsiin ah istiqraabku waa saas waa iska yeelyeelid iska yeelyeelidu calaa sabiili listiqraabi qaab iska yeelyeelid ah ama isyaabyaabsiin ah yaa waxay dhihi jireen hal nadullukum war ma idin tusinaa calaa rajulin nin ma idin tusinaa nabiga ayay sheegayaan ninkaasoo yunabi'ukum idiin warramaya oo idiin sheegaya idaa musiqtum haddii la idin googooyo oo la idin jarjaro kulla mumasaqin googoyn oo dhan oo markii inta la dhinto marka hore qofka biyihii dhaacaankii baa ka bixi kadib maxaan ku idhaahdaa maqaarkii iyo wixii o dhan baa dhaacaan noqon lafaha bes baa soo hadhaya lafihiina markii dambe bolol bay noqon taasay ka wadaan kulla mumasaqin innakum idinku la fii khalqin jadiid abuur cusub inaad ku sugnaan doontaan nin saa idin sheegi ma idin sheegnaabeyne ma idin tusnaa aftaraa cala allaahi kadiban ma alluu ku been abuurtay ambihii jinna mise wuu waalan yahay saasay dheheen wa qaala wuxuu yidhi qaa'iluhum mid iyaga ka mid ahoo hadlay mid iyaga ka mid aho hadlayna wuxuu yidhi amowtun dhimasho uma haddana bacthun uma markii la dhinta kadib bacthun isa soo bixin lais soo bixinayo uma xashrun haddana meel laysku soo xaraynaya dadkii o dhan oo meel isugu wada keeni nin walba meeshiisa kuma nool laakiin meel baa laisugu wada keeni xadiidu khuraafatin waa sheeko sheeko bareley wtaas sheeko bareley aan waxba ka jirin yaa ummu camrin ummu camare waqad radda alla wuu radiyey oo wuu u jawaabay calayhim iyaga bitabsiirihim tusid la tusinayo bitafsiirihim tusid la tusinayo ayaa looga jawaabay oo ah maa yajri fi dunya adduunyada waxa ka socda adduunyadan waxa ka socda arkaa la yidhi adduunyadan waxa ka socda maxaa jira adduunyada maxaa ka socda yacni in qiyaama ay jirto oo laysa soo nooleeyo oo lays xisaabiyo waa caynulcadaala xikmada rabbina saasay keenaysaa allah maadaama uu yahay cadl alxakmu alcadli uu yahayna oo ruux walbaba uu xaqiisa qaadanayo waxaa muuqata adduunyada inaan lagu wada inaan ruux walba uusan xaqiisa ku qaadanaynin marka waa inay jirto meel xaqii lagu qaato fadaalimu qofka dulmuleyga ah ee waxgardarsada dulmi waxaa la yidhaha laba qaybood buu leeyahay ruux dembi uusan lahayn oo qoorta dusha laga saaro dembi uusan gelin maxay badan tahay taasi maanta ama xaq aad lahayd oo lagaa duudsiyo dulmigu labadaas garab ayuu leeyahay fadaalimu qofka dulmilowga ee gardarani yamuutu wuu dhimanayaa duuna an yalqaa isaga oon helin jazaa'a dulmihi gardarradiisii abaalkeedii isagoo oon la marin buu iska dhimanaya ninkii maanta oo dhan dadka dilayay ee dadka dhacayay ee gabdhaha kufsanayay ee masaakiinta dilayay ee wax dhanma samaynaya wuu iska dhimanuun goormaa marka dadkii goormaa loo garsoori away garsoorki walmadluumu kii la gardarsadayna yamuutu wuu dhimanayaa duuna an ya'khuda isagoo oon qaadanin oon helin xaqahu xaqiisii min daalimihi kii dulmiyey isagoon xaqiisii ka helin oon loo garsoorin buu dhimanayaa walmuxsinu qofkii mar kasta samafalka ka shaqaynayay almuxsinu kii muxsinka ah ee samafalka ka shaqaynayay alsaalixu ee toosnaayay yamuutu wuu dhimanayaa qabla an yalqaa isaga oon la kulmin oon gacanta ku dhigin jazaa'a ixsaanihi samafalkiisii abaalgudkeedii isagoon helin iyo wasalaaxihi iyo suubanaantiisii iyo toosnaantiisii walfaajiru dembiiluhu almusiicu ee xumaanta uun ka shaqayn jiray intuu noolaa yamuutu isna wuu geeriyoonayaa qabla an yucaaqaba inta aan la ciqaabin calaa suu'i camalihi falkiisii xumaa isagoon loo ciqaabin oon ciqaabkiisii helin ayuu isna dhimanayaa fa in lam yakun hadduusan ahayn bacthun in laysa soo bixiyo walaa xayaatu nolol dambe haddaysan jiri lahayn walaa jazaa-un is abaalmarin iyo isu abaalgud haddaysan jiri lahayn bacda almowti dhimashada kadib low stawa alfariiqaani labadaas qaybood ama labadaa kooxood way sinaan lahaayeen bal iska dhaaf inay sinaadaane lakaana wuxuu ahaan lahaa aldaalimu kii dulmilowga ahaa waalfaajiru kii dembiga iyo xumaanta uun ka shaqaynayabaa ascada mid ka ayaan badan min almadluumi kii la dulmin jiray iyo wasaalixi kii suubanaa ee toosnaa wa haadaa kaasi arrintaas inay saas noqoto hayru macquulin mid aan caqliga ka dhaadhacaynin maanka mid aan ka daadegaynin weeye itlaaqan sinaba sinaba walaa yutasawaru suurtagal maaha in la maleeyo wey in la suuraysto oo la maleeyo walaa yutasawaru lamana malayn karayo bal iska dhaaf wax kale min allaahi alla xaggiisa lagama malaysan karayo an yabniya alla inuu dhiso nidaama khalqihi khalqiga uu isagu abuuray khalqiga wax alla wuxuu alla abuuray oo dhan baa waxa alla ka soo hadhay baa khalqi ah wuxuu alla abuuray inuu ku dhiso qaab ku salaysan calaa mithli hada alfasaadi fasaadkaas oo kale ah inuu ku salaysan yahay ilaahay xaggiisa lagama malayn karayo mustaxiil bay ka tahay wey qaala tacaala wuxuu yidhi isagoo arrintaas ka hadlaya afa najcalu ma waxaan ka dhigaynaa almufsidiina maya afa najcalu ma waxaan ka dhigaynaa almuslimiina dadkii muslimiinta ah muslimkii diinta islaamka qaatay ee ku dhaqmay kalmujrimiina dembiilayaashii islaamka diiday oo kale miyaan ka dhigaynaa maa lakum maxaa idinku dhacay kayfa taxkumuuna seed wax xukumaysaan seed wax leedihiin yani xagguu caqligiinni aaday aayad kale taas suurat lqalam weeye aayad kale wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi am najcalu ladiina am najcalu ladiina kuwii ma waxaan ka yeelaynaa aamanuu xaqa rumeeyeen allah u naxariistee sheekh cumar faaruuq wuxuu yidhaahdaa aladiina aamanuu akhyaarta ayuu yidhaah gaaladana wuxuu yidhaahdaa ardaasha am najcalu ladiina kuwii akhyaarta ahaa ma waxaan ka dhigaynaa kuwii aamanuu xaqa rumeeyeen wa camiluu saalixaati camalyaal suuban oo diinta islaamka ku suuban camal saalix waxaa la yidhaahdaa wixii ikhlaasna lagu sameeyo ilaahay dartii loo sameeyo sharciga ilaahayna waafaqsan yaa camal saalixa camal haddaad maqashana wuxuu u qaybsamaa qowl iyo ficil labada camal baa la yidhaha kalmufsidiina fi lardi kuwii dhulka fasaadiyey oo kale miyaan ka dhigaynaa isku meel baan ka soo qaadaynaa am najcalu lmuttaqiina kalfujaar kuwii muttaqiintaa ilaahay ka cabsan jiray ee amarka ilaahay fulin jiray iyo kuwii wax walba oo dembi ah fali jiray isku mid miyaan ka dhigaynaa kaba dhigi mayna taasna suuratu saad weeye aayad kale oo suuratu ljaathiya am xasiba aladiina kuwii ma waxay u maleeyeen kuwii ardaasha ahaa sidii oo sheekh cumar uu dhihi jiray am xasiba aladiina kuwiima waxay u maleeyeen ijtaraxu sayiaati sayi-aadka dembiyada dembiyada kasbaday ee dembi uun samayn jiray an najcalahum inaan ka yeello oon ka dhigno kaaladiina aamanuu kuwii akhyaarta ahaa ee rumeeyey ee rumeeyey waxay ahayd in la rumeeyo arkaanuul iimaankii oo dhan waaye wa camiluu saalixaati acmaashii wanaagsanaydna sameeyey labadaasi ma kala hadhaan mumin mar haddaad tahay oo iimaan lagaa helay camal saalixana waa in lagaa helo sidaa darteed baa alcamalu min aliimaan alcamalu min aliimaan marka sawaaan waxaa saas miyay sawaaan maxyaahum wa mamaatuhum noloshooda iyo geeridoodu ay isku ay isku mid yihiin saas miyaad yaad yay u maleeyeen baa layidhi saaa maa yaxkumuuna waxaay xukminayaan ayaa xumaaday wa ama alistibcaadu fogeysiga fogeysiga ay fogeysanayaan ay leeyihiin arrintaasi arrin dhici kartaba ma aha alcaqli oo caqli hadday xagga caqliga u baydhaan oo yidhaahdaan caqli ahaan ma suurowdo fa qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi raddan calayhi isagoo uga jawaabaya oo u caqli celinaya weliba a antum idinka miyaa ashaddu dhib badan khalqan xagga abuurka yaa ku dhib badan oo ku adag amisamaa cirka yacni ilaahay ma wax dhibayaa jira adiga isagaa ku abuuray cirka isaga abuuray kow waxaa kaloo la ogyahay wax haddii mar la sameeyo soo celintiisa yaa waxay ka dhib yar tahay bilowgeedii yacni taas caqliga ayaa isaguna keenaya waxaa kaloo yidhi waqaala tacaala awalam yarow war mi aysan arkin aynan ogeen waa tii ru'yadii caqliga ahayde ana allaaha in alleh alladii allihii khalaqa asamaawaati cirarka abuuray wal arda dhulkana abuuray oo walam yacya aan ku daalin bikhalqihinna abuuristoodiina aynan wax dhibaho ay u geysatay iyo daal iyo noog iyo eh, rafaad iyo midna ayna ka soo gaadhin biqaadirin mid awoodo inuu yahay calaa an yuxyiya almowta kuwii dhintay inuu soo nooleeyo balaa innahu calaa kulli shayin qadiir alle wax kastaba wuu awoodaa waxaana ka mid a inuu dadkii dhintay soo nooleeyo kun fa yakuunu bas a ku filan wa qaala alle wuxuu yidhi walaqad calimtum waxaad ogaateen an nash'ata abuurkii ama abuuristii al uulaa ee horreysay ee falowlaa tadakaruun maad kuwaana maad kuwaana qaadataan abuurista maxaa lagaa abuuray biyo waad aragtay hadday marada kaa gaadhaan aad ka yaqyaqsanayso ood rabta inaad hore isaga maydho waxaasaa waxaasaa lagaa abuuray waxaasuu ilaahay qofka abuuray adi ma abuuri kartaa meesha waad ku da- waa lagu daadiyey afara'aytum maa tumnuun ma war war dambe miyaad adiga eh, yaad ka haysaa wax dambe oo inagu aynu shuqul ku leenahay miyaa jira maya